barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha nofembarna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a afar hablood oo reer jabuuti ah ayaa soo bandhigay dharka hiddaha iyo dhaqanka oo hab casri ah loo tolay jabuuti waa wadan aad u yar waxaan rabaa inay dadku ogaadaan inaanu jirno inay dad jabuuti ku noolyihin dad canfare dad caraba wadiga arkay desaan carab beed desaan canfareed desaan soomaaliyeed yaan soo qaatay marka waa maxaa la yihahdaa isku keenitaan maa la yihahdaa dhaqan isku keenitaan dhaqana ayaan sameeyey oo dee u gaara reer jabuuti waxaad kalood maqli doontaan sidee ardayda jaamacaduhu isu doortaan waayo aragnimo nooce ah ayayse dhallinyaradu ka helaan inta ay hogaaminayaan ardayda jaamacadda doorashooyinka kadib waxaa jira waxyaabaad badan haddaba aanu qabannay iyo waxyaabaad aanu u ballanqaadnay sida dee aanu caanka ku nahayba deegaankeennu ama gobolkeenna sool waxaa laga taga waxa danta guud la yidhaahdo layskumana taago qof walba isagoo eeganaya tisabrafitka marka taasaan ka doorbiday inaan isu taago inaan u qabto xilkan ardayda aan tuusiyo ardayda iyo waxyaabaad ka baahan yihiin sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan ka badhnayn barnaamijka
waxaad kalood maqli doontaan ciyaarihii balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa u muuqda in uu ka laabanayo qaar ka mid ah ballanqaadyo halkudhig u ahaa ololihiisii doorashada oo ay ka mid ahayd in uu xabsiga dhigi doono hillary clinton oo si aad ah ugula tartantay doorashada trump ayaa talaadadii shalay la kulmay wariyaal iyo tafiftirayaal ka socday wargeyska the new york times oo ah wargeys uu si aad ah u cambaarayn jiray intii lagu guda jiray ololihiisa doorashada wuxuu sheegay inuu wargeyska new york times uu akhristo islamarkaana uu u hayo xushmad trump ayaa farta ku fiiqay inuusan baaritaano dheeraad ah ku samayn doonin kiiska hillary clinton ee ahaa inay iimeyllo quseeya danaha qaranka u adeegsatay iimeylkeeda khaaska ah
waaxda difaaca ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in weerar ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka oo ka dhacay dalka siiriya toddobaadkii hore in lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka alqaacida kaas oo ururkaas u qaabilsanaa isku xidhka ururada ka shaqeeya koonfur bari eshiya afhayeen u hadlay aqalka bentaganka ayaa sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday abu afghan al masri oo u dhashay dalka masar waxaana weerarku uu dhacay bisha nofembar sagaal iyo ama siddeed iyo tobankeedii kaasoo ka dhacay magaalada sarmada oo konton kilomitir galbeed kaga beegan magaalada xalab
duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowno jabuuti afar gabdhood oo dhallinyaro ah oo ku nool dalka jabuuti ayaa soo qabanqaabiyey carwo ay ku soo bandhigeen dharka hiddaha iyo dhaqanka oo lasoo casriyeeyey sidoo kale waxay soo bandhigeen sawirro laga matelay dhaqanka soomaalida haddaba wariyaha v o e da ee jabuuti sagaal siciid faarax ayaa warbixintan ku eegeysa hablahaasi soo bandhigay dharka dhaqanka
dhallinyaradan gabdhaha ee iskaashaday hadafkooda waxa uu ahaa inay soo bandhigaan quruxda uu leeyahay dharka hiddaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale sawirro laga matelay habkii ay u noolaayeen dadkii hore waxaana kasoo qayb galay dhallinyaro badan oo ku faraxsanayd inay arkaan dharkoodii hiddaha iyo dhaqanka oo si qurux badan loo sameeyey islamarkaasna la jaan qaadaya casriga hadda ah mahadayaan maxamed waa gabadha dhallinyarada ee samaysay ee iskale fikradda qaabka loo tulay dharka hidaha iyo dhaqanka waxaana ka waraystay oon wax ka weydiiyey soo bandhigidda carwadan lagu soo bandhigay dharka iyo sawirada hidaha iyo dhaqanka iyo xilligii ay ku dhalatay fikraddan ah inay dhisaangarayso dharka hidaha iyo dhaqanka magacaygu waa mahadayaan maxamed jaamac barnaamij aad u qurux badan buu ahaa oo xoog xoog xoog anaga noogu aan ugu hanweyneyn aan aan ugu aan soo dadaalnay oo muddo lix bilood aan ka shaqaynaynay marka afar gabdhood baanu nahay afarta gabdhood mid kastaba waxbay ku shaqo lahayd marka anug waxaan ahaa qaybta farshaxanka dharka haa qaybta farshaxanka dharka oo dharku de maaha dhar kastee dhar hidiyo dhaqanoo aan soo casriyey dhar casriya aan ka dhigay runtii waa markii ugu horreysaan arko aad buu u qurux badnaa een waana kaaga mahad celinaynaa mad- inaan na tusto dhaqankayga suu u quruxda badan yahay imise sanay kugu qaadatay inaad goormay kugu dhaltay fikraddan ah inaad dhaqanka hooyo dharka hooyo aad soo bandhigto ad wax ka samayso horta ilaa muddo wax fara badan aan- muddo sanado fara badan fikraddan waan way way way la nooleed talabaadna gabadh yaroo kastaba markay yar tahay way ku hawaawidaa ku hawaawisaa inay samayso dee waxaan isliismkan iyo gabadh yaroo kastaba way ku oranaysaa inaad markaad leedahay bube markaad leedahay inaad dharka u u- aad u xidhxidhidaad u toshida isku keekeentid marka anugu waxaasan xoog horta yaraantaydii samayn jiray markaan weynaadayna dee jabuuti markaan arkay qof fashanka aad u jecel waxaan arkayba wax i cajabin waaye suuqa waayo wax kastaba waxaa laga keenaa china waxaa laga keenaa yurubta waxaa laga keenaa hindiya waxaana dee quality aan ahayn oona dee talabaadna qaaliyo dee ana iguna qurux badnayn marka waxaan la imid fikrad inaan dharkayga samaysto markaan dharkayga samaystay asxaabtay iga heshay asxaabtiiba markii dambe u wala sameeyey haa dharkaygan ka bilaabay kow markii dambena asxaabta markii dambena dee walaahi meeshan la yidhaahdo khiiso susiyoga ayaan keeno dee fikradda aad baa loo hambaliyeeyey aad baa loo qaatay maantana dee wakaas waxay ahayd difliigayga ugu horeeyey marka waad samaysaa waxaad doonaysaa inaad ganacsi ka samayso saa u wado dharkeedii dhaqanka oo qof walba ku shaqa taqa subixii lagu yimaado dariiqa markaa masla oo dhaqanka waa dhaqanka jabuuti ama dhaqanka waa dhaqanka soomaalida ama dhaqanka cafarta hadafkaaga waa kaa hadafkaygu waa kaa talabaadna ma aha uun jabuuti ee laakiin adduun weynaha oo dhan jabuuti waa wadan aad u yar waxaan rabaa inay dadku ogaadaan inaanu jirno inay dad jabuuti ku noolyihin dad canfara dad caraba wadiga arkay desaan carabeed desaan canfareed desaan soomaaliyeed ayaan soo qaatay marka waa maxaa la yihahdaa isku keenitaan maa la yihahdaa dhaqan isku keenitaan dhaqana ayaan sameeyey oo dee u gaara reer jabuuti gabdhahan dhallinyarada carwadan ay soo bandhigeen waxay ugu magac dareen oo halkudhag uga dhigeen araweelo waagaari waxaana mar kale mahad ayaan wax ka weydiiyey sababta ay u qaateen raweelo raweelo gabar waxay ahayd maasha allah ad adag oo power lahayd oo dee een- oo dee een, lagu dayan karay ahayd haa oo taariikhdana ku jirta marka talabaadna waxaa naga luntay een, storygii soomaalida naga luntay marka we are giving back dadka inay ogaadaan inay araweelo jiraysa inay araweelo jirto inay sheekadaasi jirto and then waxaasaan u qaadanay marka dhisaan araweelo iyo adiga iyo kulli gabdhahaas gabdhaheena yaree soo kacaya maxaad fik- maxaad maxaad fariin ugu dambeyn maxaad leedahay haa waxaan leeyahay waxaan ka leeyahay hablaha een, haddaad horta fikraad haysiin fikraddiina soo bandhiga S- inkastoo inaga qaadan doonto toban sannadood siddeed sannadood sagaal sannadood never give up because waxani waa wax geed abuurmaya geedku markuu abuurmayana cirka kama yimaadee dhulku ka yimaadaa dhulku ka soo bilaabmaa haa asaasiyo muddo badan bay qaadataa marka waxaan leeyahay dhallinyarta hablaha waxay maskaxdaba ku hayaan ay doonayaan inay hirgeliyaan inay sii daayaan maaha
warbixintii ay magaalada jabuuti nooga soo dirtay waryaheena dalka jabuuti sagal saciid faarax
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga v o e aad nagala socotaan ardayda jaamacadaha dhigata ayaa marar kala duwan waxaa ka dhex dhaca loolan adag oo ku saabsan cidda hogaaminaysa ururka ardayda jaamacadaha ardayda ku guulaysataa inay hogaamiso ururka ardayda ee jaamacadda waxay helaan waayo aragnimo hogaamineed iyaga oo ugu sii tababarta in ay saaxadda siyaasadda u gudbaan haddaba qayb kale oo barnaamijyo aan arrintaas ku eegayno waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol cabdiraxmaan faarax jaamac waa guddoomiyaha ardayda jaamacadda guulis ee ku taalla magaalada laascanood cabdiraxmaan ayaa waxaa doortay boqolaal arday oo dhigta jaamacadda jaamacaddaasi waxayna si weyn isugu xidhaa qeybaha kala duwan ee jaamacaddu ka kooban tahay iyo tartamada jaamacaddu ay qabato waxay uga sheekeynayaa doorkiisa iyo sida uu xilkan u qabtay iyo waxyaabaha uu doonaya inuu mustaqbalka ku soo kordhiyo jaamacadda gulis Een, waxaana jira wax la yidhaahdo een, himilo baa jira oo qofku uu leeyahay ka wari ahaan adigu cabdikariin waxaa jir- sidaadoo kale dee imka wariyaa tahay waxana waa hadaf adiga ku gooniya marka anigu cabdikariin haddaan noloshayda ahaan kaaga waramo iyo sida aan xilkan ku qabtay horta markay koobaad dee dadku markay yaryaryihiin waxaa la geeyaa malcaamad malcaamadda marka la geeyo sida dee waalidka baynu ka warqabno malcaamadda aan dhiganayay xaqiiqatan markaa wax dhiganayeybaa een, ilaahay markii qur-aanka waan dhameeyey den malcaamadii waxaan ka noqday kabiir iyadoo ay joogaan dad iga soo horreeyey malcaamadii den malcaamadii aan kabiir ku noqday heer waxaan gaadhay malcaamadii lagu aamini karo oo macalinkii uu iska tegi karo meelo kale oo aadi karo Een, intaa kadib malcaamadii markaan dhameeyey kadib weli waan yarahay waxaan galay iskuul hoose dhexe iskuulka hoose dhexe waxaan ka noqday galaaskii een, waxaa la yidhahdaa kaabgalaas kaabgalaaska markaan ka noqday intaa kadib waxaan galay secondariga anoo sidii u ah gudoomiyihii aan kaabgalaaska ardayda muse yuusuf oo ka mid ah xaqiiqatan dee adooda garan oo iskuul ka mid ah iskuullada ku yaala gobolka dawlina ah xaqiiqatan muse yuusuf markaan galay ayaa la galay sheekada gudoomiyenimada Een, markaad ku jirto dugsiga hoose dhexe waxaa la kaabgalaas qofka ardayda wuxuuna ardayda kala xadidaa ardayga iyo macalinka ayagu buu kala sheegsheegaa wixii markaa gudoomiyaha ardayda baa noqday ee galaaskayga den waxaan qolo noqday form one iyo form two iyo form three siad ka warqabno iskuulka wuxuu leeyahay steebo afartii steebo anoo sidii abaan ku dhamaystay markii dambe waxaan noqday gudoomiyihii guud ee iskuulka anagoo markaa wax badan ku qabanay iskuulka waxyaabaadkan iskuulku markaa u qabanayna waxaa ka mid ah ka gudoomiyahaan markaan xilka hayay iskuulka waxaa lagu dhigtaa sidan ka warqabnaba lagu- laguna dhigan jiray ilaa dowlad maxamed siyaad barre white and blackboard samurada la yidhaahdo oo tamaashiir iyo samurada xaqiiqatan waxaanu ka bedelay in laga bedelo iskuulka anagoon hayadna kaashanayn anagoon kaashanayn wasaarad kale anagoon kaashanayn maamulka gobolka waxaanu ka bedelay iskuulkii samuuradihii samuuradaasoo aan ogaanay inay ta- ku tahay wax xun oo macalinku cudurba ka qaadi karo tamaashiirta waxyaabaadka laga qaadana samboorka ka mid a den waxaanu ka bedelay iskuulka waxaanu kaloo kusoo korinay waxyaabo badan oo ka maqnaa iskuulka hadday tahay laabka oo kale labroriga oo kale waxyaadka lagu akhristo oo kale aan kusoo korinay wax badan marwaxado aan iskuulka kusoo korinay Een, de kama sheekayn karo cabdi kariin waxqabadka aan markaa iskuulka usoo qabtay den waxaan galay jaamacad ilaahay markii muddo yar kadib waxaa la galay doorashooyin waxaa la dadabcay in la sameeyo guddoomiyayaal waan soo sharaxay den waxaan noqday guddoomiyaha guud ee ardayda siduu kaaga soo warramay maxamed badde waxaa la qabtaa doorashooyin doorashooyinkaasoo de sida dowladaha oo kale loo qabto den doorashooyinka kadib waxaa jira waxyaabaad badan haddaba aanu qabanay iyo waxyaabaad aanu u ballanqaadnay sida dee aanu caanka ku nahayba deegaankeenu ama gobolkeena sool waxaa laga taga waxa danta guud la yidhaahdo laiskumana taago qof walba isagoo eeganaya tisa barafitka marka taasaan ka doorbiday inaan isu taago inaan u qabto xilkan ardayda oon toosiyo ardayda iyo waxyaabaad ka u baahan yihiin marka waxaa jiray yar saaxiibkay oo sidaas kusigoo tatameeyey meesha Een, ka soo qaad marka waxyaabaha aad ardayda jaamacadda gulis iyo ardayda kale shaqooyinka aad qabato iyo waxa kuu qorshaysan bal iga sheekee waxaanu qabanay amase wax noo qorshaysan iyo ballanqaadyada aanoo qabanay u sameynay waxaa ka mid a waxyaabaadka aanu qabanay dee jaamacaddii waa jaamacad cusub Een, kolley wax badan baa ka dhex dhici kara ardayda iyo jaamacadda iyo ardayda cusub oo isku timi maayo deegaankeena imka sidan ka warqabno dadku aad bay u soo wadagelayaan meel ba ha ka yimaadaane waxaa jira dad dibadda ka yimaada dan barta jaamacadan dan gala waxaa jira dad tuulooyin ka yimaada oo qofku dee reemiinimada een, markiiba kasoo boodaya meel dhexe shahaado la imanaya qadan jaamacadiis kasoo gelaya adigu waxaa ka dhacay conflict fara badan ardayda dhexdeeda waxaanu xalinaa conflictyada baa baa ka mida oo dhowr jeer aanu xalinay baa ka mid ah cabdikan waxyaabaadka aanu qabanay waxaa kaloo ka mid a inaanu casharadii dib ardaydii u siino oo ugu celino practicalkii ardayda cash- oo aanu ka ilaalinaba inuu ardaygaasi u geli waayo imtixaanka cashar waan garan waayey cashar aan garan waayey baan imtixaanka uga baqaya inaan geli waayo laakiin duruufo kale ugu jiri karaan oo ana- anagu aan baahi ahaan qaban karin waxaa kaloo jira waxyaabaad qaban oo aan xataa outsideka aanu qabanay oo secondaryada oo kale een, baa jira oon doonno imka inaanu geyno waxyaabaad badana geynay waxyaabaadka imka aan doonno inaanu geynin waxaa ka mid ah waxyaabaad curyaa la yidhahdo silcom la yidhahdo oo practical ardayda secondaryada ay ku qaataan baa kuwaasaa noo baxsan marka ka jaamacad ahaan mm, haddaan kusoo noqo tada labaad aanu qab- hortaa baaqa hadday noqoto waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada gobolka ama dhallinyarada afka soomaaliya ku hadasho oo dhanba marka koobaad horta taa haddaan dib u yar dhigo soomaalidu ma waxay isu fahmi la-aadahay isu tanaasub wax la yidhaahdo iyo samirka haddii laisku samro danta guud wax la yidhahdana la wada eego xaqiiqatan xuma xumaadaan danta guud haddii la wada eegi lahaa sayna ka warqabna de wax wax badan baan hagaagi lahaa marka waxaan ku baaqayaa dhalinyaradu inay danta guud wada eegaan oo conflictiga een- een keena badana inay isku dhalinyarada isku xirmoodo waxaa ka mid ah habka qabiilka in la samro waay dad dad diin- dad diin labaynu nahay marka dadaan dan diin lahay inuu diinta ku dhaqano marka waxaan ku baaqayaa in danta dib loo eego iyo diin qofka diintiisa iyo dhaqankiisa oo qofka markutiisa ilaaliyo dee waxaa ilaashamaysaa qofka la fadhiya tiisa markaasay bulshadatiisa ilaashamaysaa bal qof waliba hortiisa inuu xisaabiyo in ay jirto xisaab laysaga dambeynayo oo aakhira baan ku baaqayaa marka waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada inay dee dib isugu samraan isuguna dulqaataan
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol oo wararka ugu dambeeyey inoo soo diraya oo ku saabsan ardayda jaamacadaha iyo habkay isu doortaan iyo waayo aragnimada ay ka helaan hogaaminta ururada ardayda jaamacadaha halka aad dhegaystayaal kala socoteenna waa v o a markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay fanaaniinta dalmaryare iyo raxme roos
dooqaygii itaan doortay in dumar kala baxaa dooqaygii itaan doortay in dumar kala baxaa dar aleada dejiyo qalbiga dawo noqdee dar aleada dejiyo qalbiga dawo noqdee aynu dadabgalno dalkii aan lahayn dikhiliyo cartiyo diridhabiyo xamaa
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn disariyo camuud
daamiyo barbara hargeysa degnee deeqa inake aynu dadabgalno dalkii aan lahayn dikhiliyo cartiyo diridhabiyo xamaa
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn disariyo camuud
daamiyo barbara hargeysa degnee deeqa inake intaanu daanayn dibadiyo dalkaba dabtidugu noqdaa
kan ku taagsado oo daadii noqdo marna hawdara
intaanu daanayn dibadiyo dalkaba dabtidugu noqdaa
kan ku taagsado oo daadii noqdo marna hawdara
dar alleeada degano wadna ugu daabacee darale darale adaan ragga door ka jira daacadku noqdee
dar alleeada degano wadna ugu daabacee darale darale adaan ragga door ka
dooxadii qardhiyo dala iyo nuga
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn dowle iyo wardheen raasiyo durduri balxii subaxnee deeqa inagee aynu dadabgalno dalkii aan lahayn dooxadii qardhiyo dala iyo nuga
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn dowle iyo wardheen raasiyo durduri balxii subaxnee deeqa inagee
heestaas dalmaryare iyo raxmaroos ay sida wada jirka ah ugu luuqaynayeen haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan haatanna waxaan u tegaynaa nuur xasan bukhaari oo garabkayga mudig fadhiya in uu wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inoo soo gudbiyo
aan ku horrayna waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaallada yurub kulankii ugu yaabka badnaa waxa uu dhex maray kooxaha brushia dortmund oo ka tirsan dalka jarmalka iyo kooxda liga warsow ee dalka poland ciyaartaas oo afar iyo sideed ku badis aan idhaahda ciyaartaas oo siddeed gool iyo afar ku badisay kooxda brushia dortmund isugeynta goolasha ay iska dhaliyeen labadan koox ayaa ah laba-iyo toban gool waxaana sidaasi uu kulankii xalay ku galay taariikhda tartankan koobka horyaalada yurub ee uefa champions league weli ma dhicin taariikhda tartankan in hal kulan oo qura ay labada kooxood iska dhaliyaan goolal intaasi la eg waxaa horay diiwaanka goolasha ugu badan ee hal kulan laga dhaliyo tartankan haysatay ciyaar sannaddii labada kun iyo saddexdii dhex martay kooxaha monaco iyo dubortiva la coruna ciyaartaas oo ay siddeed gool iyo saddex ku badisay kooxda monaco guushaasi la yaabka leh ayaa u dirtay kooxda brushi dodmond xalay inay hoggaanka gruubka f ay qabato iyada oo leh siddeed saddex iyo toban dhibcood waxaa ku soo xigta kooxda real madrid oo xalay u soo gudubtay wareegga lix iyo tobanka kadib markii ay laba gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda sporting lisbon real waxaa goolasha u kala dheliyay rafaa'il faren iyo karim benzema waxaa iyana wareegga lix iyo tobanka ee koobka horyaalada yurub u soo gudubtay xalay kooxda leicester city ee dalka england kadib markii ay laba gool iyo gool ku garaacday naadiga clabroog ee dalka beljimka kooxda lagu naaneyso dawaacada ayaa u baahnayd hal dhibic si ay markii ugu horreysay ugu soo baxdo wareegga labaad ee koobkan taariikhda haddii ay badiso kulanka uga dhiman gruubkeeda gruubka g waxa ay noqon doontaa kooxda ku soo bixi doonta kaalinta koowaad ciyaaraha kalena kooxda yuventus ayaa iska reebtay naadiga sevilla oo kula loolamaysay kaalinta koowaad ee gruubka heg labadan koox waxa ay horey u xaqiijiyeen inay u soo baxeen wareegga xiga ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka kooxda sevilla ee dalka sbain waxa ay ku dhammaatay saddex gool iyo gool oo ay ku badisay kooxda yuventus isla gruub heg leon waxa ay gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda dinamo zagreb kooxda c s k moscow iyo bayan liverkusen waxay isku mir waayeen barbardhac gool iyo gool ah waxaa iyana barbardhac ebri eber ah galay kooxaha f c copenhagen iyo naadiga f c porto caawana waxaa la filayaa inay dhacaan ciyaaro kale oo ka tirsan tartankan kooxda arsenal ayaa martigelin doonta naadiga paris saint germain ludogoretis resgrad waxa ay fooda dari doontaa kooxda basel bashiktash waxa ay gurigeeda ku martigelinaysaa kooxda benfik napoli iyo dinamo kiyef ayaa fooda isdari doona manchester city waxay booqan doontaa brushia mongen gladbakh celtic ayaa martigelin doonta kooxda barcelona naadiga f c rostof waxa ay la ciyaari doontaa kooxda bayan munshin halka atletic madrid ay fooda dari doonto kooxda b s v endoven ilaa iyo hadda waxaa wareegga lix iyo tobanka u soo gudbay kooxaha arsenal paris saint germain atletic madrid bayan munchen busiyo dortmund monaco bayer liverkusen real madrid leicester city iyo yuventus waxaase haray kooxaha kale ah ludogretis basel p s v endoven f c rostof clubrook dinamo zagreb liga warsow tottenham moscow iyo sporting lisbon dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta intaa haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay nuur xasan bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca yar aynala socotiinaya haatanna dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa
barashada dareenkee caashaqo mutaysta muuqashada dareenkee caashaqo mutaysta muujadi kalgacalkana aan soo noqote ikraan maylahaysa ikraan maylahaysa muujadi kalgacalkana aan soo noqote degan maylahaysa ikraan maylahaysa
milcada sharaftiyo mirkii lahayo buuqaagu wacaana milcada sharaftiyo mirkii lahayo buuqaagu wacaana lilmidha macaano amirkaaga daarshiyo jecelkii magweynba macna kuu sameeye lilmidha macaano amirkaaga daarshiyo jecelkii magweynba macna kuu sameeye amba waan muqlaysno
heeskaasi aadka u macaan dhegaystayaal waxa uu gabagabo u yahay barnaamijkeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo inta aan barnaamijkeenna xiga waa idaacadda afarta galabnimo aan hawada dib dambe ugu kulmi doono dhegaystayaal waa anigoo ah nuur buqaari iyo ismaaciil farjar oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
kugu